habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba ay noo maqlaysaanba halkan waa dalsan sagaashan iyo kow dhibic shan kusoo dhowaada warka habeennimo qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah maamulka gobolka banaadir ayaa kafaalo qaaday qoysaska askartii ku geeriyootay qaraxii ceelasha biyaha ethoobian airlan waa airlines iyo sidoo kale valay dubay oo hogaami oo u hoggaansamay amarka dowladda federaalk ee soomaaliya ka soo baxay dowlad goboleedka puntland oo beenisay eedeyn ee u soo jeedisay hay-adda caruurta ee qaramada midoobay ee unisef maxkamadda ciidamada ee degmada waa maxkamadda ciidamada oo degmada xarardheere ka bilowday dhegaysiga askar loo haysto dil dhaawac iyo dhaac iyo soomaaliya oo madal caalami ahi loogu doortay xil muhiim ah
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan waa habeen jimco ay sii baxayso sabdi ayaa soo gelaysay saddex iyo labaatanka oktoobar sanadkuna laba kun afar iyo labaatan inta aad hesheen waxaa ahayeen wararkeena kuwii ugu doorkanona haddana ayagoo fidsan aanu ku bilownay maamulka gobolka banaadir ayaa kafaalo qaaday qoysaska askartii ku geeriyootay qaraxii ceelasha biyaha gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf jimcaali madaale ayaa maanta booqasho ku tegay deegaanka ceelasha biyaha oo shalay qarax uu ka dhacay kaasoo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ka hortageen madaale ayaa sheegay in askartii halkaasi ku dhimatay inay kafaalo qaadayaan maamulka gobolka banaadir qoysaskii iyo caruurtii ay ka tageen
waxaan rabaa inaan raaciyo wiilashii isu dhigay badbaadada ummadda soomaaliyeed ee qaraxa ayaga isu dhigay ee afartii qofoodoo ku shahiiday haddii ilaahay idhaahdo qoyskooda annagaa ka warraynayna ka maamul gobol banaadir ahaan ahy qoysaskooda waa noola keenayaa waa la fadhiisanaynaa hadday ilmo ka tageen hadday waalid ka tageen intaba waa la fadhiisanaynaa annagaa kafaalo qaadayna hadday agoonyo ka tageen haddii ilaa yidhaahdo inshaa allaah waxaan rajaynaynaa inshaa allaahu in sidaas looga wada warray doono qof kasta haddau tago inuusan tegin haddii ilaa yidhaahdo ayuguna waxaa la isweydiinayaa maalinta qiyaamada qofkaani maxaad ku soo disha asna ma yaqaano kii la dilan wax lagu dila ma yaqaana maanta qaraxii ugu dambeeyad ood gara karteen oo liida ka dhacay waad ogeedeen imisaa qofaa ku dhimata meeqa dhallinyaraha ku dhimata maxay galabsadeen waxaa laga yaabaa in intay salaadi soo dukadeen qaarkood meesha ay joogeen ilaahay rasuulkiisana maxamed xadiidka muxuu ahaa qofka salaad subax dukado dimada ilaahay ku jiraa lama dhihino dimadi ilaahay dadku dhaafayaan war waxaas waxaan ku sheegna ma naqaano insha allah waa mahadsantii
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir oo maanta booqasho ku tegay deegaanka ceelasha biyaha iyo sidoo kale tredisho oo qaraxyo halkaasi lagu fashiliyey etoobiya airlines iyo sidoo kale falay duba ayaa u hogaansamay amar kasoo baxay dowladda federaalka soomaaliya hay-adda duulista rayidka soomaaliya ayaa dhowaan soo saartay amar ku saabsan in shirkadaha diyaaradaha ethoobian airlines iyo falay dubay ay duulimaadyadooda hargeysa ka dhigaan hargeysa soomaaliya halkii ay horey uga dhigi jireen hargeysa somalilan tallaabadan ayaa qeyb ka ah dadaalada ay dowladda federaalk soomaaliya ugu jiraan inay xaqiijiyaan in hawada dalka oo dhan ay hoos timaado maamulkeeda iyadoo aan wax aqoonsi ahi la siinayn maamulka somalilan ee ku andacoonaya inuu yahay dal madax bannaan shirkadaha ethoobian airlines iyo falay dubay ayaa si deg deg ahi u fuliyay amarkan iyagoo ku dhawaaqay inay waafaqeen ama ku waafaqsan yihiin dowladda duulimaadyadooda hargeysa si loo si loo waafajiyo amarka hay-adda duulista rayidka soomaaliya falay dubay ayaa si cad u shaacisay in duulimaadyadoodu ay hadda ay ku qorayaan hargeysa soomaaliya halka ethoobian airlines ay kusoo koobtay magac ahaan keliya hargeysa iyadoo aan caddeyn sida dowladda federaalk soomaaliya ugu jawaabi doonto go-aankaas go-aanka ayaa si weyn uga careysiiyey dadka reer somalilan oo u arkay arrintani mid khatar ku ah qaramada iyo sidoo kale madax banaanida ay u doodayaan dadweynaha qaar ayaa si cad uga hadlay dareenkooda iyagoo sheegay in shirkadda ethoobian airlines iyo falay dubay ay ku xadgudbeen qarannimada somalilan oo ay u hogaamsameen awaamiirta dowladda federaalk ee muqdisho haddaba shirkadda ee ethoobian airlines oo dabcan waa hargeysa keliya ku qorta iyo si aada ay kaga caroodeen somalilan shacabkeeda maadaama ay somalilan madaxdooda iyo sidoo kale etoobiya dhowaan ay kala saxiideen heshiis badda qeyb looga sii hay etoobiya laakiin dowladda federaalk soomaaliya ayaa taasi ka miro diiday maamulka puntland ayaa beeniyey eedeyn ay usoo jeedisay hay-adda caruurta ee qaramada midoobay u qaabilsan unisef unisef ayaa bayaan ay soo saartay dhowaan ku sheegtay in maxkamadda militariga ee ku taala puntland ee dil toogasha ay ku xukuntay caruur aan weli qaangaarin wasiirka warfaafinta puntland maxamuud ciidi dirir ayaa sheegay in dhammaan dadka toogashada lagu xukumay ee lagu fuliyey ay ahaayeen qaangaaro lagu helo dembiyo waxa uu intaa uu ku daray in dadka la toogtay intooda badan ay xabsiga muddo dheer ku jireen ka hor intii aanan la xukumin puntland waxa uu yidhi xaq dabcan ma dadka puntland caruur ma toogan ayuu yidhi dadkaas la toogtay intooda badan saddex sano in ka badan ayay xabsiga ay ku jireen ayuu yidhi master ciidiid wasiirka oo b b c la hadlay ayaa sheegay in dadka la toogtay la xaqiijiyay da-doodu iyo faldembiyeedyada ay galeen muuqaalkooda waad arkaysaa soddon waa qof soddon jir ka yar kuma jiro da-doodu iyo dhalashadoodu waa la xaqiijiyey inay dad waaweyn oo qaangaar ah yihiin faldambiyeedyadooduna ay qirteen oo cidina ku qasbin ayuu kusii daray hadalkiisa wasiirka warfaafinta maamulka puntland maxamuud ciidi dirar ayaa carabka ku adkeeyey in hay-adaha cadaaladda ay mareen dhammaan abraacyadii loo baahnaa ka hor intii aanu xukunka lagu ridin eedeysanayaasha qiraalkoodu iyo baaritaan baaritaankoodu ayaa isla cadeeyey inay dunuubtaasi galeen racfaana loo ogolaaday muddo saddex sano ah oo weliba mar labaad iyo mar saddexaad dib loo maxkamadeeyey si baaritaan intaa ugu sii xaqiijino ka bato aan sameyno ayuu yihi haddii ay helaan wax xujooyin ah oo ay isku difaaceen isku difaacayaan waanu ogolaan layn haddii ay helilayn oo fursad ayaanu siinay ayuu yidhi master ciidiid waxay ahayd toddobiiyo tobankii bishan markii dil toogashaha lagu fuliyey toban dhallinyaro ah oo sida maxkamaddu sheegtay lagu helay inay al-shabaab ay ka tirsanaayeen ayna ku lug lahaayeen dilal ka dhacay magaalada gaalkacyo ee dhankaasi iyo maamulka puntland maxkamadda ciidamada ee ayaa degmada xaradheere ka bilowday dhegeysiga askar loo haysto dil dhaawac iyo dhac awkar dayax ayaa warkan sii dhammaystiraya
maxkamadda ciidamada qalabka sida qeybteeda koob iyo labaatanaad ee gobolada mudug iyo galgaduud ayaa maanta u fadhiisatay dhageysiga kiis dacwadeed la xiriira askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaas oo falal dembiyeedyo kala duwan ka geystay sida maxkamaddu ay sheegtay deegaano ka tirsan gobolka muduga askartan ah ayaa falal isugu jira dhac dil iyo dhaawac waxa ay ka geysteen degmada xaradheere ee gobolka mudug waxaana dhageysiga maxkamadda kasoo qeyb galay xubno ka mid a xafiiska xeer ilaalinta markhaatiyaal iyo bulshada degmada xaradheere qaar ka mid a taliya maalintii xabada bilaawooyin anuu xerayta saabaxay oo ceelka maraayo xabado badan asu bilawdeen naami imaaday taliya u rutay iyo aanla hadda dhintaala u naxariiste oo dhaawaca u imaaday khudii xabad kaga galay bartiyaa ku dhaawacmay bartiyaa laga isaa qaaday cunisaa daqmay dheerlaa isaa qaaday yaa ku dhaawacay yaa ku dhaawacay sidee ay dhaawacday ma taqaana haddii ku dhaawacay ya ma taqaana difaaca lagu wara jiray afar sidiisa xabadee ka socdeen saadaq miidhe la cunilaa cimaamad gacantii xiray saadaq saadaq miidhe gacanta cimaamadii xiray isbitaalka inuu sii socdo abdirxiin cumar saadaq mindiga adiga ma kula socdo maya maya maya isu xorey xajeed saas yaa kula socda adiga yaa yaa kula socda wartaliya ahay markaas xorey maleerta saastay anoo celta marax bay isu bilaawdeen haddanaami maalinta laii ururtay ayaa loo dhaawaca u maaday xabadda qodiyaa ka galay bartiyaa ku dhaawacmay gacani luda xabad ii dhacday saadaq miir ilaa cunulaa gacanta cimaamadiii xiray oo isbitaalkiisa waday isbitaalka inuu sii socdo abdirxiin cunulaa ay hor imaadeen oo beerlaab iyo calshacad duubta wato ala dhaawac hoo isu daawey ula qorayaan qoraya sidii usaa qaatay isbitaalka laa astay cabdiraxiin aw waan kuyaa u joogaa
oo isku daaway buu ku dhah Ah, qora beerlaab ii dhiibay haye isku daaway maxaa laga wadaa ya haysaada qaadadigi dhaawsoo dhaawacay haye sidaa majiciis meesha su jooga ma fahamtay wax talena ma jeesta aniga dhibtaas bas adigu haysta aniga dhar iyo kabo iyo dukaaminkii aad dhacda aw lagu eedahe mar wax ma dhicin tale aniga Ah, ma jiraan miya ma jiraan waxaas haye Ah, meeqa baa la tarid soddon baa taari aniga soddon baa la ninku xabadayaa matajuusay qoraa wadataa oo xabadayaa soorday
أنا واحد ما قاعد تكون لا لكن دلك شعور مقول لي أفر باكستان يوصل إلى بس هاي استاع afar baa ka sagaala lagu soo eeday keliya haysataa dilka ma geysat جيزن haye كوبسن بجيزن yaa dili ninka yaa dili نيك قف يدري مشاكل هاي haye آه maxaa haysatay qoriga muxuu ah مري آكي فرد سماعي ak47 عندي هذا haye dukaankee ka dhacday afarta aad sheegayso كمان كنت قال سؤال جاي laba toban baa la taray Italy aniga ها لا تنبر تري ها ها كمي أهين مس وحوي بكان بكان ha أهين askar badan ayaa nima looga dhaawacay هاي ها، سي- يا كل جوجي أديك مركا Ha, sikii askarigaas inaa looga dhaawacay emission looga dhaawacay أما قد هذين أنت أكتر تجني سيكي أديك aniga iyo sikii iyaga yaa askar badan ahayn adiga meesha wada joogda askartan inta kor maayay laakiin sikii dhaawacmaa ka huba adiga habada ku socota taliyay ما غش يا سوق عادت wax aan soo qaaday iyo waxaan qof ka qaaday iyo waxaan ogahay midna ma jiraan دكامنك وح ما قعدت may سجار ما قعدت ma qaadan در ما قعدت ما قعدت.
كوا ما قعدت may
جو ما قعدت wax aan ka qaatay oo meherad islaameed ay leedahay haba yaraatee ma jirto
أوكي لح بالوتا إيشك lix baa loo taa لبا واحد كل ردي laba di- subaxnimadii hore aan ridiba أفر نور ردي بعد كل ردي wax kale aan ridi ma jiraan halkan ayuu ku gebagabaysan yahay dhagaysiga kiiskan maxkamadda ayaana go-aan ka soo saari doonta wabilaahi towfiiq
soomaaliya ayaa madal caalami ahi loogu doortay xil muhiim ah sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdiwahaab cerguuje
dowladda soomaaliya ayaa xil muhiim loogu doortay madal caalamiya wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada soomaaliya ambasador khadiija maxamed al khasuumi ayaa ka qayb gashay shirka koobiyi tobnaad ee axdiga nairobi oo ka dhacay dalka madagaskar shirkan oo diiradda lagu saaray saameynta deegaanka ee xeebaha ayaa looga hadlay sidii loo maamuli lahaa xeebaha iyo qashinka ay sameeyaan iyo sidii loo heli lahaa xal waara oo lagu badbaadin karo badda iyo deegaanka xeebaha ambasador khadiija al khazuumi ayaa khudbadeeda ku xustay in soomaaliya ka go-an tahay inay iska kaashato maamulka islamarkaasina xeebaha badda si weyn loo nadiifiyo dowladda soomaaliya ayaana xil cusub loogu doortay shirkaasi intuu shirku socday soomaaliya ayaa ku guulaysatay ka mid noqoshada golaha xafiiska isudugidda iyo isku xirka iyada oo loo doortay gudoomiye ku-xigeenka xiriirka doorashadan ayaa ah mid muhiima oo kor u qaadaysa doorka soomaaliya ee ilaalinta iyo maamulka deegaanka xeebaha ee geeska afrika iyo guud ahaan badweynta hindiya dowladda soomaaliya ayaana kaalin muhiima ka qaadanaysa isbeddelka deegaanka ee badaha waxaana sidoo kale soomaaliya sanadihii dambeeyey ka dhex muuqanaysay madalaha caalamiga iyadoo dowladda soomaaliya intii xasan sheekh maxamuud dib loo doortay guulo waaweyn ay ku tallaabsatay islamarkaasina guulaasi ay ka mid tahay in soomaaliya laga qaaday hubkii cunaqabataynta sidoo kale ay xubin ka noqotay qaramada midoobay soomaaliya ayaa madalo caalamiya ka dhex muuqanaysa tan iyo burburkii kadib
gudahaan caawa halkaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa warkii habeenimo oo aad ka dhagaysanayseen raadiyaha dalsan sagaashan iyo kow dhibic shan cidda uu sheega waxay dib ee kaga heli karaan barta internetka aynu ku leenaanay ee w w w radio dalsan dot com
wararka ad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel